Gudoomiye ku-xigeenka Hay'adda Tayeynta iyo Dhawrista Somalilan ayaa tababar ku saabsan tayeynta dalagyada ka soo baxa beeraha ku qabatay magaalada Hargeysa waxaana tababarkan ka soo qayb galay xubno ka socday Hay'adda Tayeynta iyo Dhawrista Somalilan iyo Wasaaradda Horumarinta Beeraha Somalilan. Gudoomiye ku-xigeenka Hay'adda Tayeynta iyo Dhawrista Xamse Cabdi Ibraahin ayaa ka waramaya muhiimadda tababarkan isagoo ka qaybgalayaasha kula dardaarmay inay ka faa'iidaystaan tababarka muddada uu socdo.
waxaan halkan u joognaa inaynu furno tababar ku saabsan samaynta heertayeedka dalagga beeraha ama midhaha beeraha ka soo go'a Een, mashruucaas waxaa inaga caawinaya ama ina taageeraya hay-adda jarmalka ah ee magaceeda g i s marka lasoo gaabiyo mashruucanna magaciisa waxaa la idhahdaa s p q a marka runtii iba furkiisii waan ogaa maraaxil kala duwan buu soo maray oo intaaba een, guddi farsamo oo ka socda xafiiska hay-adda dhowrsatayada iyo hay-adda g i s ayaa runtii in fara badan kasoo shaqaynayay Een, markii ugu dambeysana waxaynu isu afgaranay inaynu wada shaqayn yeelano haddii ilaahay ka dhigo marka horta marka koowaad waxaan uga mahadnaqayaa hay-adda g i s dee in ay hawsha weyn ee qiimaha faraha badan markii hore inagu kici jirtay marka aynu sameynno heertayeedyada hawsha faraha badanna ay naga geli jirtay inaynu maalinkan maanta ka wada shaqaynayno waan uga mahadnaqaynaa marka koowaad iyo mar labaadba waxaan rajaynayaa tababarkan inuu wax weyn ka tari doono wax weyn ka bedeli doono wax soo saarka beeraheenna iyo waxa aynu cunayno laftige la- labadaba sidaa daraaddeed eh, xubnaha maanta nasiibka u hala inay tababarka ka faa'iidaystaan wuxuu socon doonaa muddo saddex casho ah saddexdaa casho saddex casho shaqo weeye marka trainerka fasilitatorka xaggan jooga casharada oo halkan ka bixin doono waxaan soo waxaan ku talin lahaa inaan la dhayalsan ee cashar loo qaato ee wax nolosheenna khuseeya shaqadiina khuseeya een, dee siyaalo fara badan inoogu soo noqnoqonaya marka een, dee hawshana saa aad jir- imika ugu yaraan shantii bilood ama lixdii bilood ee ugu dambeysay marba shirar maxaan ku dhahday arrimahan lagaga hadlayo ayaa runtii qabsoomayay marka hawshaas miisaanka intaa leeg bay leedahay Een, waxaana waxaanu doonaynaa haddii ilaahay ka dhigo inaynu dee shaqadeena ku practice karayno haddii ilaahay ka dhigo Een, waxaan mar kale idinku magaranaysaa adkeynayaa inaynu tababarka haddii ilaahay ka dhigo suu yahay aynu aynu uga faa'iidaysano Een, hay-adda g i s oo runtii de mashaariic fara badan gacanta ku haysa Een, waxaan rajaynayaa inaanu mashruucan noqon kii koowaad aynu ka wada shaqayno haddii ilaahay ka dhigo ee ay mashaariicda kale ee hay-addu hayso in maxaan ku dhahday aanu ka qayb gallo si maxaan adeegyada kala duwan ee aan bulshada u hayno aan ugu helo maxaan ku dhahday aan u haleelo haddii ilaahay ka dhigo marka koowaad iyo mar labaad baan idin mahadnaqayaa Een, gudida farsamo ee ka socda hay-adda quality controlka iyo gudida farsamo ee ka socda wasaaradda beeraha aad iyo aad bay u mahadsanyihiin si hawshan usoo agaasimeen